Maamulka dowladda hoose degmada Kismaayo ayaa amar kamaan-dambeysa ka soo saaray dadka qashinka ku shuba waddooyinka iyo mareennada xeebaha iyo dhammaan goobaha markaasi muhiimka ee bilicda u ah magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyadana sidoo kale maamulka uu digniin u diray gaari dameerada qashinka qaada kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah guddoomiyaasha xaafadaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee maamulka degmada Kismaayo ayaa awaamiir ka soo saaray qashinka magaalada dhexdeeda lagu shubo iyadoona markaasi qaar ka mid ah guddoomiyaashii kulanka ka qayb galay ay ka hadleen muhiimadda kulankooda anigoo ah guddoomiyihii xaafadda farjanno ee guud waxaan farjanno u digayaa ama aan u sheegayaa ama warbixin aan u wado inay dowladda hoose een, nadaafadda dowladda hoose iyo waamo ay wada shaqeynayaan oo xaafadihii laga wada shaqeynayo lixda xaafadoo wada kismaayo waxaan kaloo u digayaa oon u sheegayaa oon kow iyo laba iyo saddex aana ka hadlin kareetooyinka qashinka wadaan een, waxaan leeyahay muwaadin ama qofka farjana jooga oo deegaanka ah hadduu marka ayada qofka lacagta haysan ay jirta hataa oo dan micnihii qofka uu jira hataa aniga wuu ila soo xiriiri karaa sida qaaska ah laakiin waxaan u baahannahay inaan kareeto qashin loo dhiibin saddex doolar iyo afarta doolar kareetada u dhiibayso waamaa saddex doolar iyo afar doolarba kaaga qaadi karto bisha markay dhammaato waxaan iskugu nimi eh, shir ballaaran oo faa'iido u ah degmada kismaayo shirkaasi wuxuu ku salaysan yahay qaabkii loo maareyn lahaa gungaarka loogu gaari lahaa kuwa qashinka caadaystayaasha oo ah oo qashinka ku daadiyo laamiyada kuwa maqaaxiyaha biyaha bulaacadaha aanan u samaysan ee ku daadiyo b- eh, laamiyada Eh, qashinka kuwa badda geeyo gungaarideeda maanta faa'iiday noo tahay shirkaasaa maanta iskugu wada nimi waxaana xaq xaq ee tahay inaan u sheegno muwaadinka inaan lagu ganaaxin wuxuu asaga uu khasaaro iyo caafimaad darro ugu imaanayo baan digniinta ugu dambeysay baa hadda u marnaynaa maanta waxaa diyaarsan tiim boolis ah shirkadda waamo iyo xaafadihii qo- ee saraakiil ka socoto dadkaas iyo dowladda hoose dadkaas oo soo qaban doonaan diiwaangelin guud laamiga eh, iyo dhammaan xaafadaha dhanka kale agaasimaha waaxda arrimaha bulshada degmada Kismaayo Farxaan Maxamuud Faarax ayaa gabagabadii kulanka lagu soo saaray awaamiirta cusub ka hadlay Ee, iyadoo aan ka duulayno maanta in aan marna aan ka soo saarnay horan uga soo saarnay laakiin maanta ay tahay fulinteedii aan u taagannahay maanta inaan fulino Ee, amaradaas oo ah ee, gareetooyinka shaqada caadaystay shaqada xun oo sameeyaan in qashin intay qaadaan bilicda magaaladan ay halayaan xeebtii lagu leersan lahaa oo lagu dabaalan lahaayo ilmaheennii banuunta ay ku dheeli lahaayeen oo ku nasan lahaayeen qashinka iyo cirbadaha cudurrada iyo balaayada iyo dhibaatada ku sameeyaan Ay halkaasi waxaan uga digaynaa ay, ama maanta aan ku fulinaynaa gareetooyinkaasi ciddii lagu qabtaa dameerkan inaan siin doono cid kale kareetadana aan gubi doono